afartii sannaba mar ayaa boqol iyo saddex iyo sagaashanka dal ee ku jira qaramada midoobay waxa ay dib u eegis ku sameeyaan heerka dal kasta ee xagga dhowrista xuquuqda aadanaha maalinta isniinta ah ee berrita ay qaramada midoobay dib u eegis ku sameynaysaa dalkan maraykanka oo isu arka horyaalka dhowrista xuquuqda aadanaha ee dunida waxaa sidoo kale dib u eegistan ay si gaar ah xoogga u saartaa wadamada ay dhowrista xuquuqdooda aadanahu liidato oo ay ku jiraan dalal afrika ku yaala haddaba waryaheena maxamed colaad xasan ayaa arrimahan ka waraystay xasan shire xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga africa oo uu kula xidhiidha khadka telefoonka ee magaalada stockholm ee dalka sweden wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxo dib u eegistan afartii sano mar ay dalalka dunidu sameeyaan arrintani waxay ka mid ahayd waxaa la yidhahda universal periodic review amba maaragtay arrintan caam caamka ah ee waktilaha ah ee waddan walba oo ka tirsan boqolka iyo saddex iyo sagaashanka wadan ee kamida qurumaha midoobay mid walba iyadoon loo eegin inuu weyn yahay inuu yar yahay nidaamka siyaasadeed oo waddankaasi ku dhaqmo ma ma ma ma africa ma asia qaarada loo eegin ayaa si isku mid ah loo review gareeya wuxuuna ka dhacaa golaha guud ee xuquuqda aadanaha oo ku yaala geneva afartii sanaba iyo afartii sano iyo barba ayaa wadanku seerkalkiisu yimaadaa amba wareegiisa wareegii labaad baa hadda socdo wuxuu kamid ahaa oo muhiimna uu ahaa markii uu maaragtay laga guuray commissionkii xuquuqda aadanaha loona guuray councilka oo hadda cusub labadii kun iyo lixdii ayaa qaraar oo golaha guud ee qaramada midoobe uu aqbalay ay wuxuu kamid ahaa nidaamkan la yidhaahdo eegista guud caalamiga ah ee waddan walba lagu eegayo recordka uu leeyahay xuquuqda aadanaha marka loo fiiriyo mucaahadooyinka iyo axdiyada iyo conventionada uu waddankaasi ogolaaday uuna dhaqan geliyay waddankiisa ayaa la eegayaa bal heerka ay la eg tahay inta uu maaragtay uu ka fuliyey amba uu maaragtay gaaray wa waa gartay xasan sanadkan waxaa xiiso leh in maraykanka oo isu arka inuu inuu yahay dal hormuudka ah difaacidda xuquuqda aadanaha dib u eegistan si xoogan loo marsiinayo oo su-aala laga weydiinayo maxaa ugu waaweyn bay kula tahay oo lagu eegayaa
maraykanka britole oo ah koob iyo tobanka ayaa reviewgiisa uu dhacayaa saan kugu sheegana arrintan maaragtay ma laha selectivity iyo iyo partiality amba waxaa la idhahdo gooni ufaquuq wadan gooniya la faquuqo amba mid kaleeto maaragtay loo roonaado america waxaa iftiin weyn saaran yahay bacdamaa record xuquuqda aadanaha ay leeyihiin ay dhahaan waa heerka ugu sarreeya baan nahay arrimo badan ay kamid yihiin habka ay ula dhaqmaan dadka maaragtay soo galootiga ah sida ay u fuliyaan waxaan la yidhaahdo kahortaga argagixisada habkan maaragtay oo isarsooca ah oo dadka madow iyo dadka kalar kale loola dhaqmo oo maaragtay midabyada aan ahayn caddaan kale dowladda maraykanka tallaabooyin ay ku dhaqaaqdo oo ah dil ku saab ka baxsan sharciga oo lala beegsado dad qaarado kala joogo ayadoon weli maxkamad aan lasoo taagin oo ay kamid tahay dadkan daroonka amba diyaaradahan maaragtay lala beegsado waxaa kamid a calooshood ushaqaystayaal la kareeyo oo meelo qaar dawladdu ay adeegsato waxaa kamid a guryaha oo dadka fakriga ah ilaa hadda aan heer ka gaarin ay ku noolaadaan waxaa kamid a dadka africa originkoodii ka yimid amba madowga ah oo hay-adaha cadaaladda iyo kuwa kaleeto ee sharciga fuliyaahi ay si faquuq ah oo dhib badan ula dhaqmaan oo mararka qaar bay iska toogtaan dhalinyarada afrikaanka ah waxaa kamid a in dad ay isaga xiran yihiin muddo aada u dheer oo aan w maxkamad cadaalada aan la keenin waxaa kamid a caruurta oo maraykanka aada loogu gado khaasatan kuwa fakriga wadamada ka yimaada oo jirkooda lagu iibiyo waxaa kamid a biyaha iyo maaragtay iyo nadaafadda oo meelo qaar maaragtay dhibaatooyin ay ka jiraan dadka maaragtay aada u liita waxaa kamid a maaragtay argagixis xadgudyada amba jirdilka lagu sameeyo haweenka oo isagana maaragtay heer heer heer maaragtay aan loo dulqaadan karin taagan waxaa kamid a xaqa cuntada loo leeyahay oo dadka qaar aysan helin ayagoo baahan maaragtay guryahooda ay joogaan marka arrimo dhowra oo oo loo baahan yahay in laga su-aalo maraykanka ayaa su-aalo ka taagan yihiin oo beritoole maaragtay amba kii stakeholderka ahaa ee saddexda guddiga kamida wadamood waxay soo diyaariyeen amba midka maaragtay ay soo diyaariyeen hay-adaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo shacabka maraykanka lafahaantooda oo is abaabulay oo war oo substantiala ka keenay miiska uu soo koraya waa arrin xiise leh waxaan u soo jeedinayaa dadka soomaalida inay inay fiirsadaan oo ay extranetka ay galaan ay fiirsadaan ay arkaan xuquuqda aadanaha inaan qof loo saamixin in qof walbaba amba ha weynaado amba ha yaraado lagu itixaamo wa waa gartay marka wadamada dib u eegistan lagu sameeyo afartii sanaba mar iyo ama afartii sane iyo barkiiba mar haddii la ogaado in xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha uu ka dhacay maxaa tallaabo oo laga qaadaa mise cambaarion baa lagu ekaadaa waa waa ceeb aada u weyn weeye in maaragtay waddan oo intaas sumcadiisu ay leeg tahay in maaragtay arrimaha noocaas oo kaleeta ah maaragtay loo soo jeediyo arrintan waa arrin dawladuhu lafa-aantooda ay waa beer review macnaheeda waxay tahay saddex dawladood ayaa ayaa ayaa working groupka ka mid a oo oo imtixaamaysa marka waa waa inter inter waa waa dawlado dhexdood imtixaano dhacaya inkastoo ururada bulshadu ay ka qayb qaataan marka dawladaha oo oo oo dimuqraadiyada ah arrintaasi waxay ku naqonaysaa dharbaaxo wejiga looga dhuftay marka aad bay maaragtay isaga ilaalinayaan aad baa maaragtay loo xiiseynaya waana hadda ninkii ugu weynaayo meeshii la keenay oo maaragtay u taagnaa inuu high moral ground adduunka uu ku leeyahay inuu xuquuqda aadanaha dhowro dadka kale xuquuqdooda uu maaragtay ku dooda in la dhowro haddii isaga t c la yidhaahdo war meeshaan baad fadhidaa walaal waa xaaladdu waa sidee wejigabax aada u weyn weeye marka waa waa arrin aada iyo aad maaragtay u dhibayso dawlad walbaba ha naqateen in maaragtay rekoorka noocaas oo kaleetaa banaanka la keeno oo maaragtay la sheego ugu dambeyntii xasan africa oo kale marka mar walba oo dib u eegista la sameynayo dalal badan oo soomaaliya ay ku jirto ayaa gala kaalimada kaalimaha dalalka xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay kuba ku badan yihiin sanadkan maxaa laga filaya africa africa waxay ka mid tahay in wadamada in maaragtay lagu sameeyo in baaristaas oo reviewgaas galo in wadamada maaragtay ay kamid yihiin even eritrea iyo soomaaliya way ka qayb qaadataa soomaaliya rebortkeedii koowaad way diibtay haddana midkii labaad bay isu diyaarinaysaa marka waxay soo jeedina baa loo soo jeediyaa taas baan maaragtay rabaa inaan kuugu daro soo jeedino ilaa boqoleeyo gaaraya baa loo soo jeediyaa oo la leeyahay dulduleelahaas kaaba kaasi wuxuu ahaa xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga africa oo isagoo dalka sweden ku sugan wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan oo stuudiyaha la jooga ismaaciil isla arrintaasi ayaan ku jirnaaye heer intee la-eg ayay gaarsiisan tahay dhowrista xuquuqda aadanaha ee dalka maraykanka maxayse tahay waxyaabaha uu ka fili karo kulanka qaramada midoobay ee maalinta berita ah ka dhacaya magaalada geneva waxaa arrimahaasi nala falanqeynaya kamaal axmed xasan oo loo yaqaano kamaal dacas oo ah madax madaxna ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka minnesota dalkan maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayuu u warramay maraykanka waxyaaba lagu amaani karo waxaa ka mid ah xagga xuquuqda siyaasadda in muwaadiniintiisa uu wada siiyey wax la yidhaahdo codka ay wada leeyihiin qofka muwaadinka uu sharaxi karo uu ocdayn karo si madax banaan dadka soogalootiga sideen oo kale qaxootiga si fiican loo soo dhaweeyo xuquuq buuxdo biniaadanimo iyo xuquuq buuxdo oo muwaadinimo la siiyo waxaa kamid ah xuquuqda aasaasiga bini aadanka noloshiisa sida tacliim nolosha qutuliyoonka macnaha daruuriga oo kale sida dadka danyarta la daryeelo macnaha xuquuqda dhaqaalaha xagga iyo biniaadanka maciishada inuu ka caawiyo waxyaaba badan oo lagu ammaani karo ayaa jiro oo kuwaas kamid ah wan garta waxyaabaha lagu dhaliili karo dhinaca kale maxaa kamid a iyadoo dee berriba la filayo in lagu falanqeeyo heerka xuquuqda aadanaha dalkan maraykanka shirka qaramada midoobe ka dhacaya geneva waxyaabaha ugu weyn oo lagu dhaliili karo waxaa kamid ah midabka horta oo weli aan ka dhamaanin maraykanka inkasta oo nin madow oo hadda madaxweyne ka yahay haddana markaad xabsiyada maraykanka booqato waxaad arkaysaa boqol kiiba konton maxaabiista ku jirta inay yihiin dadkan ama madow ah ama muxuu ahaa latinaha ama mexikaanka ah ee laga tira badan yahay inay yihiin aad loo xirxirayo dadkii laga tira badnaa oo waxyaaba fudfudud oo marmarsiiyo looga dhigayo lagu xirayo waxaa kamid a xagga dhaqaalaha laftigiis dadka cadaanka iyo dadka kaleeto aad buu dhaqaalahooda u kala sarreeyaa khaasatan madow iyo cadaanka dakligooda ama hantidooda aad bay u kala badan tahay xagga tacliinta aad bay ugu kala sarreeyaan xabsiyada iyo sidaan kuu sheegay garsoorka uma sinna xagga arrimaha dibadda marka laga hadlo dulmiyo badan buu maraykanka dibadaha ka geystaa maxkamadan caalamiga ee laa i c c uu ka qayb noqday waa kii diiday marka laga hadlayo doodo badan ba xilliganba waxay ka taagan yihiin eray bixinta ah humanitarian ama human rights aan idhaahdee in loo isticmaali karo wixii markii hore loo dejiyo oo iminka siyaasad badan ay soo dhex gashay in aragtida ad ugu qabtaa ha ereyga xuquuqul insaanka waa erey la siyaasadeeyo weeye maxaa yeele maraykanka cidda uu taageersan yahay kuma dhaleeceeyo xadgudubka xuquuqul insaanka sida tusaale ahaan israa'iil oo kale maxadgudub samayso inuu ka hadlay iska daa ugu dhaleeceeyo dhe xuquuqul insaanka meel kaga dhaceen eh wuu difaacaa xaq bay uleedahay in isdifaacda buu dhahaa wadamada uu mucaaridka uu leeyahay ama heshiiska uusan la ahayn oo kaleetana markuu waxyar ka dhaco ama qof la xiro wuu dhaleeceeyaa wuxuu dhahaa xuquuqul insaanka meel kaga dhaceen marka waa la siyaasadeynaya ereyga aad baa loo siyaasadeeyaa dhinac kale marka la eego miyaan lagu ammaani karin inkastoo saad sheegtayba ay jiraan doodo badan oo la xidhiidha dhinaca midabka oo dalkan maraykan gudihiisa ka socda haddana miyaan lagu ammaani karin heerka isu dulqaadashada iyo wada noolaanshaha bulshada maraykanku ay ka gaadhay oo ilaa lagu aamino kursiga dalkan maraykanka ugu sarreeya qof madow taa qudhada miyaan la odhan karin waa tusaale dunidu ay ku dayan karto waa la odhan karaa waa runta ahaa horeyna waan ugu horumaray kollaba hadda waxaan isleeyahay waddan adduunka lamida oo kula tartami karo howlaha inuu iska yaryahay runtii ma filayo in wadamadan tusaale haddaan usoo qaano wadamadan carabta ee muslimiinta nin madow maanta in laga dooran lahaa ilama aha marka gaalka dil gartiisa sii baa layidhi maraykanka aad buu runtii ugu horeeya howlaha laakin de ceeb kasalin ma aha oo waxaa u daliil ah marka waa un bani aadan hadda wixii si kastoo u dadaalaan haddana way ugaaminahayaan
kaasi wuxuu ahaa kamaal axmed xasan kamaal dacas oo isagoo ku sugan minnesota khadka telefoonka iigu warramayey